قال رحمه الله تعالى وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الوليا وهل لا تفصلي وما لهذا والذين هؤلاء waxay ku cadfan tahay hadalkii hore waa mawaadic marka maqtuuca kelmaduu ka hadlaya waxaa weeye maa lihaada maa lihaada maa lihaada maa lihaada maadu maxay tahay maada ku jirta maa lihaada maa lihaada istifhaam wey laamkun muxuu yahay maali laamku muxuu yahay maali haada laamku muxuu yahay waa xarfu jar laamku waa xarfu jar maali haada maali haada maali haada asalkiisa marka wuxuu ahaa laamka inuu mawsuul uu ku noqdo maca maa bacdahu xarfuljarka waxaa mawsuul looga dhigaa lagu xidhiidhiyaa waxa ka dambeeya saasaa asalku ahaa laakiin waxaa soo aroortay ayadoo laga qacinaayo ayadoo la qacinaayo maali maali haada laamku waa xarfu jar asalku wuxuu ahaa in lala xidhiidhiyo waxa ka dambeeya laakiin musxaf wuxuu ku soo aroortay ayadoo la qacinaayo kow ma lihada ayadoo haada ay ka dambayso fii mawdicayn maa lihaada fii mawdicayn alawal fii suurati fii suurati اlkahf fii qowlihi tacaala ma lihada اlkitaabi laa yugaadiru صagiira ma lihada اlkitaabi laa yugaadiru صagiira almawdic الثaani fi suurati الفرقان في قوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام labadaas mawduc wuxuu ku soo aroortay ayadoo mafsuula kala go'an laamtana gaari u qoran tahay haadaana gaari u qoran tahay laakiin laamtu waa xarfuljar asalkeedu waxay ahayd in muttasil ay noqoto asalkeedu waxay ahayd in muttasil ay noqoto laakiin waa la qadciyey maadaama musxafka maqtuuc ay tahay haddii idiraaran aw ikhtibaaran waxaa bannaan in laamka lagu istaago waqaaluu maal ama waqaaluu maa lihaada laakiin maadaama mawdican musxafka ku soo aragto ayadoo maqtuuca haddii ikhtibaaran ay imaato waxaa bannaan in lagu istaago laamka waqaaluu maal kadib waa inaad gadaal u laabato maa lihada arasuul waqaaluu maa lihada arasuul yaa waylatanaa maal yaa waylatanaa maa lihada alkitaabi laa yugaadir amaa haddii laamka iyo haada ay isku dheggan tahay oo aan la kala faslin ikhtibaar xataa looguma istaagi karo xataa ikhtibaar laguma istaagi karo haddii musxafku isku dheggantahay labadan mawducoo keliya ay waxay ku soo aragtay ayadoo mafsuula oo haada ay ka damayso maa lihaada waaladiina maali oo ay ka dambayso alladiina alladiina ay ka dambayso waxay ku soo aroortay في سورة المعارج في قوله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين فما للذين كفروا قبلك مهطعين marka wuxuu yidhaahday wاladiina maa lihaada iyo wاladiina yani maa liladiina haaulaa iyo laam ku xidhiidhsan haaulaa famaa lihaa'ulaa'i alqowm لا يكادون يفقهون حديثا في سورة النساء أفر موضع ويمركا أفر تاس موضع وعساء أرورتي أيضا لامت أيتهاي مفصولة أفرت الموضوع وحكا سهرة وحاوي موص- موصولة أفرت الموضوع ومقطوعة أفرت الموضوع والموضوع ما لهذا الله موضع هي فما للذين كفروا قبلك مطعين إياه هؤلاء أيضا يكدم بيسو آه، في قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون أفرتاس موضع ومفصولة اللامكو وهي الأفرتاس موضع كسهر وموصولة باتفاق تحين في الإمام صل صل وصلي تحين تحين وصلي في الإمام مصحف كإمامك في الإمام يعني مصحف كإمامك ووهلا يعني ولا ضعيفين halkaa sheeg wuxuu ku sheegay eh, waxaa ku soo aroortay fi suurati saad في قوله تعالى ولا تحين مناص ولا تحين مناص ولا تحين ولا تحين لا تحين لا تحين من سيس كورة أحسنت هاي لا ذا كل جدا كلمة ده تحين وكلمة مساسة مثل لا تاء كلمة ده حين وكلمة لا كلمة كلمة يا لا تأوى كلمة وحرف محو حرف كاس حيك ترسين هاي الحروف المشبهة بليس لا تأوى كلمة حين أين وكلمة لمات حق إذا مركب حوها إن ما رتل كلا سارو لو كلمة ذو كليهم ولا تحين مناص لا تنقار لو قرأ حين نقار لو قرأ لكن آه الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام علماء واوين كمدا آه علم جماعة مصاحفتا هي قراءة هي اللغة هي علوم بضم أبو عبيد القاسم ابن سلام أبو عبيد القاسم ابن سلام أبو عبيد القاسم بن سلام وحو دنتي من لوابقل واتني أفر هجري وحو دنتي لوابقل لواتني أفر هجري وحو دنتي لوابقل لواتن يأفر أبو عبيد القاسم بن سلام عثمان بن عفان رضي الله عنه آه، مصا- صحفتي أصلا قرآن كأرورنتي سي هوري أول قرآن كالنبي عليه الصلاة والسلام مركي آيات سودك تبح والبو سودك والقري جري النبي عليه الصلاة والسلام آيات والبو سودك والقري جري waxaa loo yeeri jiray dadkii waxyi qori jiray oo dhowr qof ah ama badnaa wixii markaas diyaara loo yeeri jiray markaas qori jireen marka aayad walba soo degta waa la qori jiray wax walba soo dega waa la qori jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu dhintay ayadoo qoraalka aan la aruurin qayb walba waa la qoraa qayb walba waa la qoraa qayb walba waa la qoraa marka dadkaa kale hayshaystay lama aruurin hal mawdic nabi cala sala slam markuu dhintay ka gadaal abubakr radi allahu canhu xilligiisii ayaa la aruuriyey waa la aruuriyey musxaf suxuftii ayaa la aruuriyey suxuftii ayaa la aruuriyey kulluha dhammaantood zayd ibni thaabit radi allahu canhu eh, iyo waxaa loo diray iyo hayrkiis iyo Zayd- zayd ibn thaabit aa ka mid ahaa suxufay ahaayeen marka suxuf suxuf macnihi maxaa laga wadaa yani iskuma dheganayn laiskuma tolin hal xaba lagama dhigin laakiin waa la aruuriyey waa laisku adaadiyey waa la aruuriyey waa la wada qoray kulli waa lasoo wada guuriyey suxuufaa lagu wada qoray abubakar ahayn jira kadibna cumar kadib cumar markii uu dhintayna waxaa haysay gabadhiisa xafsa um اlmu'miniin radi allahu canha xilligii cumaan ayaa cumaan wuxuu arkay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku ilhaamiyey in musxafkan dadka lagu jamciyo qur-aanka wuxuu ku soo degay calaa sabcati axruf calaa sabcati axruf uu ku soo degay oo ah luqaadka carabta markaasi luqaadka carabta noocyaal toddoba noocuu ku soo degay suxuftii uu aruuriyeen cumar iyo abubakar radi allahu canhu hal xaraf uu ahaa oo xuruufta toddobadaa ka mida saxaabada markaa muslimiinta ku dhex faafana mid walba siduu nabig alai slat slam oga maqlu u akhrinayay isku macnuhuna waa isku macni ahayd laakiin kala duwanaanshaa jirtay kala duwanaansho ayaa jirtay cumar marka wuxuu arkay cumaan in kala duwanaanshahaasoo dhan laga takhalluso hal musxaf dadka lagu mideeyo cumaan radiala anhu dadka hal musxaf lagu aruuro xoogaa tacasubaa imaaday doodaa imaaday dad maanii waddamo kala duwan ka imaaday ayaa ciidamadii muslimiintu marka jihaadka aadaysay dad waddamo kala duwan ka imaaday ama gobollo kala duwan isku imaaday kuwan marka qur-aanka siyaa loo baray kuwanna siyaa loo baray dagaalaa ka dhex dhacay marka ama waa isla yaabeen maxaa saas u akhrinaysaa adna maxaa saas u akhrinaysaa mid walbana waa saxiix mid walbana waa saxiix abu darda radi allahu canhu wuxuu akhrin jiray iyo ibnu mascuud maalan walleyl idaa yaksha wاnnahaar idaa tajallaa wاlakari wاlunha walleyl idaa yaksha wاnnahaar idaa tajallaa wاlakari wاlunha saasuu oga maqlay nabiga calayh salatu salaam saasna waa ku soo degey qur-aanku wuxuu ku soo degay calaa sabcati axruf macnahana waa isku macno qolo marka maalan wuxuu ku soo baratay wamaa khalaqa adakara waalunhaa kuwo kaleeto saxaabigii u imaaday wuxuu u baray macallinkooda ah waaldakari waalunhaa kuwaas haddii aan maqlaan waaldakari waalunhaa ayagoo akhrinaya ku qabsanaya ma aha ay leeyihin kuwan haddii wamaa khalaqa adakara waalunhaa ay maqlaan ayagana waa ku qabsanaya wamaa khalaqa adakara waalunhaa abudarda radi allahu canhu waxaa u imaaday calqama oo ka mid ah min talaamiid ibni mascuud xagee ka imaatay yidhi waxaan ka imaada kuufa cabdullahi bin mascuud ma taqaanaa haa qiraa'adiisa ma taqaana qur-aankiisa ma ka baratay abudardaa dhahay markaasuu yidhi haa akhriu yidhi walleyla yaksha markaasuu akhriy waaldakari waalunhaa markaasuu wuxuu yidhi dadka magaalada ila joogo dhan waaldakari waalunhaa igu haystaa waaldakari waalunhaa igu haystaa ani saasaa nebiga oga maqlay alqaban wuxuu yidhahda ibnu mascuud saasuu noo baray wallaahi iskama dhaafa yidhi abudarda saasaa nebi oga maqlay qof yar omaa khalaqad dakar saasaa markii awal ahayd kala duwanaanshaa jiray cumaan wuxuu arkay in dadka dhan la mideeyo oo hal musxaf lagu mideeyo sisan suusan oga imaanin kullina waa saxiix laakiin dadka haddiisan aqoon waxaa laga yaabaa jahligooda iyo tacasubkooda inuu dagaal uu ka dhex dhaco kuwaana ay xaqa ku gaaloobaan qaar ka mida kuwaana kuwaan beeniyaan kuwaana kuwaan beeniyaan kullina waa saxiix marka si mushkiladaas ay u dhammaato in kulligood hal meel lagu jamciyo kulligood in lagu jamciyo hal musxaf marka musxafkii wuxuu u diray magaalooyinka waaweyn musxafna kuufa u diray mid basri u diray mid shaamu u diray mid makaa loo diray mid madiina musxafu madiina midna asaga si gaara midna asaga sigaar cumaan cafaan keligiis musxafuu lahaa musxafna magaalada madiina iskale marka madiina maxaa taalay laba musxaf musxaf caam ah oo magaalada ka dhexaysa iyo musxaf cumaan ibni cafaan keligiis uu leeyahy musxafka magaalada dhan ma wada akhrisanayso laakiin asagaa lagu dayanaya dadka waxay ictimaadi jireen awal barista afka kuwa xataa magaalooyinka loo diro waxaa musxaf walba la socda qof aa la socda oo dadka u akrinaaya maa musxafka intii loo dhiib akhrista lama dhahayo dadka u akhrinaya isaga u akhrinaya lafdigiisay ka baranayaan musxafka laakiin asagaa la raacaya qoraalkiisa musxafka qoraalkiisa asagaa imaam asagaa la raacaya laakiin dadka afkii ka baranaya masaaxiifta dadka ay samaysanayaan oo qoranayaanna musxafkaana hogaamiyo u ah marka cumaan wuxuu lahaa musxaf asaga khaas u ah shakhsiyan oo qur-aanka uu ka akhristo kaasa waxaa laydhaha musxaf alimaam aad iyo aad uuna qur-aanka u akhrisan jiray cumaan ibn cafaan oo qur-aanka ilaaha u fuudeeyey aadna wuu akhrisan jiray markii ahlu fidna ay imaadeen oo cumaan la hareereeyey oo khawaarijta cumaan ay dileen waxay dileen asagoo qur-aan akhrisanaya musxafka asagoo u kala furan yahay ay dileen dhiiggiisiia wuxuu ku dareeray musxafkii musxafkii wuxuu ku dareeray dhiiggiis wuxuu ku dareeray musxafkii ku dareeray marka musxafka dhiiggiisuu lahaa alqaasim bnu salaam oo dhintay marka cumaan la dilay adigoo laba boqoloo sano wax ku dhow ka gadaal alqaasim bnu salaam culamada ka mid wuxuu yidhi waxaan arkay musxafkii cumaan ibni cafaan radi allahu canhu aan arkay uu yidhi oo maalintii la dilaayey uu akhrisanaayo dhiiggiina waa arkay dhiiggii cumaan ibni cafaan musxafkaan ku arkay abu cubayd alqaasim bnu salaam marka wuxuu sameeyey musxafkiiuu akhriyey musxafkii uu akhriyey wuxuu u fiiriyey marka mawaadic iyo meelo oo masaaxiifta kale oga duwan yahay meelo masaaxiifta kale oga duwan yahay kadibna wuu sheegay wuxuu yidhahdee musxafkaas soo akhristay wuxuu meel heblaayo saasay u qoran tahay meel heblaayo saasay u qoran tahay meel heblaayo saasay u qoran tahay meel heblaayo saasay u qoran tahay meelihii uu sheegay waxaa ka mid ahaa fii suurati saad waxaan ku arku yidhaahday walaata xiina manaas ta'da iyo xiinoo isku dhegantuudha taxiina manaas saasay u qoran tahay musxafka cumaan ibn cafaan radi allahu canhu uu shakhsiga u lahaa oo dhiiggiisii uu ku yaallay waxaa u qorneeduu yidhaahday taxiina manaas ta'da waxay ku dhegan tahay xiina manaas saasuu yidhaahday alqaasim ibnu salaam culamo badanaa gadaashiisa imaatay abu cubayd alqaasim sala culamo badan oo gadaashiisa imaaday ha ku inkiray waxay dhaheen masaaxiiftii cumaan cafaan radi allahu canhu uu diray walaata xiina manaas waa kala go'an tahay laata taada gaari u qoran tahay xiinana gaari u qoran tahay marka waxay dhaheen annagu ma aragay dhaheen masaaxiiftii imaamka aan ka fiirinay masaaxiiftii waxaan fiirinay magaalooyinka loo diray haddaw masaaxifta waxba kama yaallaan laakiin lix boqo toddoba boqoloo sano ka hor iyo muddo saasoo kaleta waxbaa ka yaallay waxbaa laga arkay muddo hore wey wuxuu yidhahdeen ma arag walaa taxiina manaas ma aanan arag yani taxiina manaas iskuma dhegana ay dhaheen yani alqaasim bnu salaam ay ku khilaafayeen waa ku inkireen arrinkaas inkiryada ana sawaab ma aha xaq ma aha inkiryadaasi maxaysan xaq ku ahayn alqaasim bnu salaam ma dhihin masaaxiiftii cumaan uu magaalooyinka u diraan ku arkay ma dhihin ee wuxuu dhahay musxafkii cumaan uu gaarka u lahaa mar haddii ayagu masaaxiiftii meelaha loo diro taas waa taas kama hadlin walaa taxiina manaas masaaxiiftaas waa kala go'an tahay laakiin musxafka alqaasim bnu salaam uu arkay waa musxafkii cumaan ibn cafaan uu gaarka u haystay waa almusxafu liman kaasna waa isku dhigan tahay say marka ugu inkiraysaan haddii musxafkii kuufo loo dira aad idinku aragteen ama kii basra ama kii maka ama musxafkii madiine oo caamka ah hadda aragteen te qaasim ibnu salaam wuxuu yidhahda aniga masaaxiiftaas maa waxaa arkay musxafkii cumaan cafaan shakhsiga ahaa wey oo shakhsiga waana isku dhegantahay marka culamo badanaa gadaashooda arkay waxay dhaheen annagu masaaxiifta ima masaaxiiftii la diray kuma taal iskuma dhegana taxiina manaas iskuma dhegana macnihi ayaga oo la jeeda hadalkaas waxaana ka mid a aljazari oo wuxuu yidhaahday taxiina fi sil taxiina fi limaami sil taxiina fi limaami sil macnaheed waxaa loola jeedaa xidhiiri taxiina isku dheji fi limaam yani fi musxafi alimaam cuhmaan ibn cafaan alimaam yani waa alimaam cuhmaan ibn cafaan waa musxafkiisii shaksiga ahaa kadibna wuxuu dhahay wawuhila wawuhila yani waa la daciifiyey waa la daciifiyey laakiin ibnujazari wuxuu leeyahay kutub kaleu leeyahay kitaab wuxuu leeyahay annashr la yidhahdo fi lqira'ati alcashr annashr fi lqira'ati alcashr hadda meeshan kitaabkan muxuu dhahay manduumada nadmigan hadda akhrisanayno wuxuu dhahay wawuhila waa la daciifiyey laakiin kutubtiisa kale wuxuu yidhahda daciif maaha alqaasim ibnu salaam marka uu sheegana waa daciif lama dhihi karo ibnu jazar weliba wuxuu ku sii daray wuxuu yidhaahday aniga waxaa arkay musxafka nafsadiisaa arkay musxafka alqaasim ibnu salaam cumaan bn cafaan radi allahu canhu uu lahaa aan qaahira ku arkuu yidhaahday magaalada qaahira mawaadicdii alqaasim ibnu salaam uu sheegay oo dhanna waa ka fiiriyey kulli siduu u sheegay ugu taallaa yidhi waxaana ka mida taxiina manaas taxiina manaasaa ka mida waa ka fiiri u dhahay waaba isku dhegan tahan waa musxafkii cuhmaan ibn cafaan dhiiggiisii uu ku yaallay laakiin hadda waxba ma yaallaan waa gubteen waa waxbaa iska baaba'ay hadda laakiin musxaf masaaxiifta cuhmaan ibn cafaan berigii uu diyaariyey ah waa dhammaadeen hadda ama waa gubteen ama waa baaba'een ama si kala noqdeen laakiin kulligood waa la akhriyey wixii ku qornaay oo dhan waa la sheegay marka musxafka isagiyaa baaba'ay waa la waayey ama waa gubteen hadda marka musxaf xilligii nebiga la qoray ma yaal maanta ama musxaf cumaan ibn cafaan radi allahu canhu masaaxiiftii uu diyaariyey ah ama kiisii shaksiga ahayd waxba kama yaalaan waa baaba'een qofkii dhaa musxafkaasa hadda arkayna run ma aha si culammada ay sheegeen qofka musxafkaasa arka sawaab maaha laakiin musaaxiiftaasoo dhan wixii ku yaallay oo dhan culummada aragtay way sifeeyeen saasuu qoran yahay saasuu qoran yahay saasuu qoran yahay kulli waa la sheegay ayb marka khulaasadu waxaa weeye walaa taxiina wanaas fi suurati saad qoraalkeeda alqaasim ibnu salaam abu cubayd alqaasim ibnu salaam wuxuu sheegay musxafka cuhmaan ibn cafaan oo shakhsiga ahaa inay isku dhegan tahay culamo badanaa laakiin qaasim ibnu salaam qowlkiisa daciifiyey laakiin daciifintoodu sawaab ma aha wawasanuuhumu wakaaluuhum sili qabla dalik taxiina fi limaami sil wuxuu dhahay sil xidhiiri qoraal ahaan taxiina lafdiga taxiin ah fi limaam yacni fi musxafi alimaam cuhmaan ibn cafaan wawuhila waa la daciifiyey kadibna wuxuu dhahay wawasanuuhum wakaaluuhum sili yani meesha miyaa sheegaysaa ayib labada kelimood hadda ka hadla waxaa weeye wasanuuhum iyo kaaluuhum labada waxay ku jiraan fii suurati almutafifiin labadaba kaaluuhum waa mawsuula yani waa mansuul wuxuu ula jeedaa waa hal kelmi isku yihiin waidaa kaaluuhum aw wasanuuhum yukhsiruun aw wasanuuhum yukhsiruun waidaa kaaluuhum aw wasanuuhum humtaasi mowdiceeda waa maxay hum aw wasanuuhum yukhsiruun hum waa mubtada ma la dhahayaa yukhsiruunana waa khabarkii kaaluu waidaa kaaluuhum aw wasanuu hum yukhsiruun mise humtu icraab kale maxal kaley leedahay ya maxalkeeda waa maxay humtaan ya maxay tahay mafcuulun bihi waidaa kaaluuhum humtaani waa mafcuulun bihi mubtada ha u malayn aw wasanuuhum humtaani waa mafcuulun bihi marka aw wasanuu hum ha u qaadanin aw wasanuu hum yukhsiruun waidaa kaaluu هم وزنوا هم أو وزنوهم همت مركا إني قارتها أمرين بل همت يكالوا أساس عتوا فعل فاعل كيسي مفعول كيسي ضربوهم أو كلوي وموصولة هذه مفصولة هان لهت محال السمين لها كالوا هذه قارة هان لهت هم أيضا قارة هان لهت محال السمين لها يا qoraal ahaanna maxaa isbedeli lahaa xagga qoraal ahaan maxaa isbedeli lahaa wowga gadaashiisa alifaa la qori lahaa waawljamaacaha gadaashiisa waxaa la qoraa alif qaaluu gadaasheeda alifa ku qora aliftaasi lama akhriyo nutqan laakiin waa alif waawljamaacaha gadaashiisa la qoro kafaruu aamanuu qaaluu فاشل ألف كقرا مرك ألف كقرا لهاين وإذا كالوا ألف أو وزنوا ألف مرك ما دام ألف الوقر وموصولة صلي ويري ووزنوهم وكالوهم صلي صل وحنكدغنا وزنوهم وحنكدغنا مفعول به وصل حريري وزنوهم وصل وحريرسا وزنوهم وكالوهم حريري كذا من الويا وها لا تفصلي كذا من الويا وها لا تفصلي هل كان الشيخ وحكو شاقي كلمة ال أه ال ميل والباء مصحف كأه ال بمان تدوى موصولة ال ميل والباء كوارة تدوى موصولة ma jirto almafsuula ah oo kala go-an almu'minuun al oo keligeed u qoran mu'minuun oo keligeed u qoran male meel walba oo al aa ku aragtid waa mawsuula koow waa yaa kelimadda xarafka labaad waa yaa xarfu nidaa ah yaa oo xarfu nidaa ah weligeed allaheed waxay mawsuul ku tahay kelimada ka dambaysa yaa ayuha yaa ayuha way isku qoran yihiin sida annaga hadda aan u qoran looma qoro yaa oo keligeeda yaa kadibna ayu oo keligeed saas maaha qoraal ahaan maxay u qoran tahay yaayu yaayuha qoraal ahaan laakiin akhriska saas looma akhrin karo yaayuha yaayuha ayuha almu'minuuna say u qoran tahay يا أيها المؤمنون يعني ألف ما قرنا ألف معنى يا ألف كما دقنا لكن ألف تأسي قرالها يسنو قرناني نطقيهان وح جوغم يا مس وح جوغمها وح جوغتا قفوا آخرنا يا ملك قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافر يا أيها تسمع ما آخرنا قل يا ألف كجت ماشا يا من لقرني سادرت العلماء محيكو سمايان يا ذكر كذا محاكو قرن همزة ماكو قرن وحاكو قرن ألف خنجرية وحيدها الألف الخنجرية الألف الخنجرية الألف الخنجرية خنجر كوا محي خنجر الخنجر alkhinjarku waa tooreyda alifta marka tooreey u eg tahay somaatooreydsay u samaysan tahay tooreyda xoogaa waa laaban tahay soo maa tooreyda xoogaa yari laaban tahay gadaali xoogaa u laaban tahay mise wax toosana laga dhigaa saas u siman xoogaa yari laaban tahay soo maa qallooci leedahay alifta marka yaa ayuha ku qoranna waa alif dhiica leh waxay leedahay xoogaa yar qallooci leedahay marka waxaa loo magacaabaa alifun khinjariya alif yar wey oo sagiira aliftaasi maxaa kor loogu qoray si loogu tusiyo in lagu dhawaaqaayo qul yaa ayuha alkaafiruun laakiin qoraal ahaan musxafkii nabi cala hortiisa marka lagu qoray yaa saasaa loogu qoray yaa ayuha ya ayuha a loo qoray nabi cala slat slam markii qur-aanka uu soo degay oo hala qoro la yidhi saasaa loo qoray musxafkan xuruuftiisao dhan nabiga calayhi salaatu wasalaam hortiisaa lagu qoray maca hortiisa loo saasaa nebiga hortiisa loogu qoray kadibna sidaasaa loo soo guuriyey waxba laguma ziyaada waxba laguma nuqsaano kitaabka qur-aanka marka xuruuftiisa culimmada waxay ku dareen laakiin shaqalka ay culimmada ku dareen shaqalka iyo kordhiga iyo shadka iyo calaamadda madka iyo waxaas aa lagu daray laakiin xuruufta nafsadooda nebiga hortiisaa lagu qoray xilligii nebiga ma jirin dhibicna ma jirin shaqalna ma jirin xilligii nebi cala slat salaam waxaan lama shaqli jirin waxna lama xarakeyn jirin shaqalna ma lahayn saasaa loo qori jiray kadibaa marka la fuudeeyey oo culummadu dhibca u sameeyeen dhibcooyin ya-da laba dhibcooday leedahay taadaas laba dhibcooday leedahay kadibna waxaa loo sameeyey shaqal kordhig hoos dhig waxa laakiin awal ma jirin taas waa ziyaadooyinka laakiin xarafka sida daatadiisa waa sida nebiga hortiisa loogu qoray bismi illaahi saasaa loo qoray saas hadda u qoran tahay aa nebiga hortiisa loogu qoray alxamdu saa iskugu dhegantah saasaa nebiga hortiisa loogu qoray yaa ayuha saasaa nebiga hortiisa loogu qoray saasaa u raacaysaa yaa ayuha haddaad qoraysa saas u qor waa xarafka labaad xarafka saddexaad haa wey haa haa haadaan waxaa lahaa haa xarfu tanbiih xarfu tanbiih ayaduna mafsuul ma ah waa mawsuul sida haadaa oo kale haadaa haadaa haa maa loo qoraa ha alif ku taagan tahay maya laa tafsiil uu ku yidhi daalka daa iyo haha kala goyn isku dheji hadaa loo qoraa hadaa laakiin hadaa looma akhriyo haadaa haaulaa haau uqra'u ilaa akhiri meel walba ah haaa ku aragtid waa mawsuula oo xarfu tanbiiha marka al oo xarfu tacriifa yaa oo xarfu nidaa'a haa oo xarfu tanbiiha weligeed waa mawsuula maligeed kelmadda ka dambaysa weligeed waa isku dhegan yihiin ha kala jarin wuxuu yidhaahday kadaa min al laa tafsiil ha goynin min al al ha ka goynin iyo wayaa iyo wahaa kadaa xaali kaas la mid tahay sidaasoo kale laa tafsil ha faslinin min al ha ka faslinin wayaa wahaa saddexdaasa faslin kadaa kan horay la mid tahay sidaas sida sida tan hore kaaluuhum aw wasanuhum ay la mid tahay waa mawsuula allah subhanahu wa ta'ala